war jira xagaarada imaay baa leedahay dib heshiisiintii lagu dhawaaqay baa la heli kari lahaa marka meelihii soomaaliyeed baa lala kulmaya guddoomiyadii ugu guudi heshiisiinta waa kuwana waxaana waa inaguna baalashi baan isagaa jeerka iskale laakiin an dhaqan ahaan weeye waxaa waaye nabadii jubbaland baa la rabaa in la kaago ilaahay bay xaggiisa ku xiran tahay laakiin innaga dadaal baa leedahay sidaa daraaddeed oo tashi iyo waayo aragnimo iyo iridinka xagee ku duunaa arrimaha hadda la rabo beelaha lix iyo tobanka intaan lagaayo laba kun arrimaha awgeed sidaa daraaddeed waxaa la rabaa haddii nin keliya wax iska jiidan jiray ama la tuhmi jiray tashi loo dhan yahay inaan jubbaland garo meeshay ka taleeshay iyo meesha laga oodi lahaa talabixin baad ku beelahana mudnaan bay leeyihiin lacagkooda guddiga dib heshiisiinta guddiga khilaafaadka ama mudan ka ahay guddiga mataqaanaa sallakee baarlamaanka welibaa ka ah kulligaana anagu marka waxaan ahay hal guddi baa saddex guddi waa faraq macno laakiin waa hal wey kuwaana way nagala shaqayn doonaan annaguna hadda waan la shaqaynayna soomaalidana wax fahantaa loo baahan yahay marka waxaa weeye kusoo dhowaada waktigu wuu yar yahay waxaa la rabaa wada tashigii dib heshiisiintu ay ku dhici lahayd baa la rabaa saasaa beelaha loola kulmaya deegaankaan loola kulmaya waana beelihii jubbaland salaamu calaykum